xuduudda jubbaland ka hor doorashada maanta la qorsheynaya ayay yidhaahdeen labaiyo labaatanka bishan agoosto waxaa dhinacyadaan ugu baaqayna ayay yidhaahdeen in laga baaqsado wax kasta oo carqalad keeni kara waxaa sidoo kaleeto war-saxaafadeedkaasi lagu ammaanay doorka amisom ee ah in ay nabad ka dhigto jubbaland dhinacyadana ay ku kala dhex jirto waxaa sidoo kaleeto lagu xusay war-saxaafadeedkan in deganaanshiya la-aan jubbaland ah ay tahay ama deganaanshaha jubbaland ay tahay mid muhiim u ah guud ahaanba dadka gobolka sidoo kaleetana ay tahay mid iyaduna muhiim u ah soomaaliya oo gaarta horumar xagga siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo sidoo kale deganaanshiyaha gobolka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay sheegay inuu doonayo in ruushku uu ku soo noqdo shirmadaxeedka dalalka dhaqaaloodu horumarsan yahay ee g sn inkasta oo dalkaasi uu weli haysto dhulka crimea ee dalka ukrain ruushka waxaa laga yeriyey ururkan kadib markii sanadkii kii uu go-aan keligiia ku goostay dhulka jasiiradda u eg ee crimea xilli ay madaxda g kusii jeedaan magaalada biyaritz ee dalka faransiiska si ay uga qayb galaan shirkii sanadlaha ahaa ayaa trump sheegay inay micno samaynayso in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu mar kale ururka qayb ka noqdo trump ayaa u muuqda inaanu ka walaacsanayn in ruushku uu krimiya u arko inay qayb ka tahay dhulkiisa isagoo taas beddelkeeda madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ku eedeeyey inuu ruushku krimiya qabsado subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad degeysanaysaan v o a washington golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay si gaara uga hadlay xaaladda soomaaliya isagoo diiradda saaray doorashada saaka qayb ahaan la filayo inay ka qabsoonto magaalada kismaayo haddaba sidee ayuu golahu arrintan uga hadlay khilaafka sii xoogeysanaya ee doorashada jubbalandna saamayn inte leeg ayuu leeyahay falanqayn arrimahaasi ku saabsan waxaa inoo haysa saare cabdiaxmed
kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay looga hadlay xaaladda soomaaliya ayaa qayb ahaan jubbaland beesha caalamku waxa ay muujisay walaaceeda la xiriira waxa ka dhalan kara doorasho aanan loo dhammayn oo dhinacyo kala gedisan ay ku qabsadaan maanta magaalada kismaayo ergeyga gaarkae u qaabilsan xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya james swan ayaa waxaa lagu bilaabay inuu ka hadlo kulanka waxaana kulanka hortiisa uu ka hadlay xaalka doorashada jubbaland iyo guud ahaanba ammaanka soomaaliya
The UN and other international partners have pressed all sides to seek compromise on an agreed path forward.
Jubbaland dhammaanteen waxaan isku raacnay inay ka dhacdo hal doorasho oo loo dhan yahay haddii ay taasi dhici weyso waxaa jirta cabsi xooggan oo xagga amniga haddii natiijo lagu wada qanci waayo ay soo baxdo oo lagu hardamo qaramada midoobay iyo dhammaan dhinacyada beesha caalamku waxa ay isku dhabarjibiyeen in la helo wada xaajood lagu xalliyo arrinka si horay loogu socdo laakiinse nasiib xumo wakhtiga oo aad u yar wakhtigan awgeed xiisad ka dhalata jubbaland keliya ma ahan inay wiiqayso guulihii la gaaray ee gobolkaasi ee sidoo kaleeto waxyaabo kale oo muhiim u ahaa guud ahaan dalka oo ay ka mid tahay in doorasho ee qabsoonto labada kun iyo labaatanka in horay loo qaado dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo horumarka dalka ayay wiiqaysaa wax kasta oo ay noqotaba doorashadaasi waxaan u jeedinayaa dhinacyada jubbaland ay qusayso inay ilaaliyaan amniga iyo in ay wada xaajood ku dhammeeyaan khilaafkooda sidoo kale intii uu socday kulankaasi golaha amniga ee qaramada midoobey waxaa isna laga dhagaystay khudbad safiirka soomaaliya u jooga qaramada midoobey ambasadar abuukar daahir cusmaan abuukar baalle waxa uuna waxaa ka dhacayso doorasho jubbaland doorashadaasi oo ay ku laran tahay caagajuglayn cabsigelin qalalaaso iyo sidoo kaleeto faragelin shisheeye dowladda federaalk ee soomaaliya ee dhinacyada beesha caalamkuna waxa ay si weyn u caddeeyeen in hannaanka doorashada aysan ahayn mid loo dhan yahay sharci ah oo macquul ah waxaana dowladda iyo dhinacyada kale beesha caalamkuba ay si joogto ah u tilmaameen khataraha ay ku keeni karto hannaankii dimuqraadiyadda ee soomaaliya sida ay hadda wax u socdaanee doorashadaasi waxaan markii horeba ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo beesha caalamkuba cabsi ka qabtay tillaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha tartamaya wakhtigan taasi oo keeni karto in gobolkaasi xataa uu qaybsamo inkastoo arrimaha amniga iyo dagaalada ka dhanka al-shabaab ee amisom iyo dowladda federaalk ee soomaaliya uu ku dheeraaday waxaa isna kulankaasi ka hadlay ergeyga gaarka ah ee madaxa howlgalka midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ambasador francisco madero waxaa isna uu ka hadlay arrinka jubbaland wuxuuna sheegay in dhinacyada uu la kulmay gaar ahaana odayaasha dhaqanka dowladda federaalk ee soomaaliya musharaxiinta labada dhinac ee iska soo horjeeda bulshada rayidka iyo guud ahaanba dadka reer jubbaland qaarkood kuwaasi oo uu sheegay inuu kala hadlay sida ugu macquulsan in loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah laakiinse waxaa muuqata ayuu yiri inaysan mirodhal noqonin wuxuuna ugu baaqay dhinacyada in la dejiyo xaalka oo xiisad aysan ka dhalanin doorasho ka dhacda halkaasi waxaa sidoo kale uu ka hadlay weerarada al-shabaab iyo dowladda isagoo sidoo kaleetana soo qaatay dhinaca dhaqaalaha in soomaaliya uu kordhay sida uu yiri saddex boqolkiiba sidoo kaleetana la filayo in loo gudbo waxyaabo ay ka mid tahay doorasho in la qabto haddaba xaalka kismaayo oo cakirnaa dhowrkii cishee lasoo dhaafay iyo doorashada la rabo inay dhacdo ayadoo dhinacyadu ay si weyn u kala fikir duwan yihiin khilaafna uu jiro sidoo kaleetana laba wadan oo darisa siyaasadda jubbaland ay dhinacyadu u kala safan yihiin sidee ayay arrintaasi walaac u leedahay rofesor xuseen warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda kalgari ee dalka kanada khadka telefoonka ayaan kula xiriiray su-aal aada u fiican way sii fogeyn kartaa werwerka weynta nagu haysaana taa maaha oo soomaalidu sibay isku riixriixdaan maaha werwerka wacta weyn nagu haysaana maaha khilaafka soomaalida ka dhexeeya maaha oo xidhow sibay iskaga heshiiyaan waxaan ka baqaynaa inaan noqonaba meeshii ay ku dagaalamayeen dowlado kale ay ku dagaalamayeen oo ciidamo etoobiyaana meesha jooga ciidama kenyaana jooga kenyaankii koox bay taageerayaan etoobiyaankiina koox kale taageerayaan inay iyaga laftoodu isku dhacaan ama ay hubeeyaan maleeshiyooyin yaryar oo mid walba maleeshiyooyin badan baa iska jira eh oo kooxaha kala taageersan isku dhacaan oo dabeetana halkaas dhiiggeenna uu ku dhaco kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxaa daba yaalay war-saxaafadeed si wada jir ay u soo saareen ugana hadleen walaacooda xubnaha beesha caalamka waxaana ay ka hadleen si gaara doorashada jubbaland beesha caalamku waxa ay ka digtay doorasho khilaaf leh oo dhibaatooyin ka dhalin kara gobolkaasi taasi oo wiiqi karta guud ahaanba hannaankii soomaaliya looga baahnaa
saare cabdi axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan weli washington sheekh maxamed sheekh ibraahim kenyaawi oo ka mida culummada soomaalida oo dhowaantanba muxaadaro ku saabsan iscafinta ka waday gudaha waddanka soomaaliya iyo dalalka dariska ayaa haatan ku sugan dalka kanada isaga oo soomaalida halkaasina kala hadlayo muhiimadda ay leedahay iscafinta wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa haddaba kula kulmay magaalada torono ugu horreyntiina waxa uu wax ka weydiiyey safarkiisa aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal waxaana u mahadinayaa runtii v o a iyo dadka u xil saaran halkan waxaan imid north america runtii waxaana ka soo bilaabay waa canada gaar ahaan waa gobolka regina ama saskajuan ayaan ka soo bilaabay muddan soo joogay imika galabta ayaan soo galay magaalada toronto waxa aan u imidna waxa waaye walaalyaa barnaamijkii quruxda badnaa ee cafi walaalka barnaamijkii daawada ahaa ee aan rabay cudurkii ummadeenna soomaaliyeed hayay soddonka sano in aan ku daaweyno maadaama diinteennu ay tahay daawo taas ayaan runtii la socdaa maxaa yeelay waxaan soo arkay daawadaas cafi walaalka meesha ugu horreysa aan ku bilaabay oo ahaata kambala uganda masjid tawxiid kheyr alaasiyo kadibna tanzania aan ku xijiyey iyo hoolkiisaal conis inta xataa northeastern aan geeyey marka daawaan ku arkay daawadii ayaan waqooyiga dadkeeni maadaama ay usoo hayaameen oo u yimaadeen ayaan kala daba imid in aan ku daaweeyo insha allah ilaahiyna waxaan ka baryayaa daawo inuu uga yeelo wata shakiyan waad mahadsan tahay ee barnaamijkan cafi walaalka ee mar walba oad qabato dad aada u tiro badan ayaa ka qaybgala kumanaan qof ah maxaa kugu dhaliyey in aad doorato ciwaankan oo markaa haddana soomaalida aad la kulanto oo meelo kala duwanna aada u safarto cudurkan nuu dhacay ee ina kala geeyey ayaa runtii igu dhaliyey wuu ina kala geeyey cudur aan la aqoon baa ina kala geeyey oo uurkeenii nacaybi karaaye dhex dhigay oo dalkeenii xataa qaybiyey bal calankeenii buluuga ahaa xidigta cadlahaa kala qaybiyey waa dalkii iyo dadkii iyo calankii dhiigga loo soo daadiyey inagoo dhanaa kala qaybsan xataa reerihii isqabi ayuu kala qaybiyey cudurkan runtii nacaybkii karaahiyada ah qabyaalada ah siyaasad xumada ah marka waxaa runtii aan intii aan jaamicaddii azhar ee qaahiraha runtii aan joogaybaa waxaan aad u darsay siirada waxaan arkay diinteenan aynu baranayna ee muslim baynu nahay boqolkiiba boqol in ay tahay diintii lagu walaaleeyey aws iyo khasraj lagu daaweeyey aws iyo khasraj walaalo looga yeelay qalbi qof keliya ku wada shaqaynayan waxaan arkay diinteenan iyo rasuulka oo noo keenay salawaatullahi wasalaamu aleyh madrasatu muxamadiya in runtii dadkii ay midaysay uurkoodii farxad gelisay noloshoodii hagaajisay horumarisay waa u baahannahay annagana rasuulka markii la keenay sal uu ku daaweeyey marka tii baan annagana barnaa maadaama aynu nahay warahatlambiya culimadii ducaadii in aan ummaddeeda ku daaweeyena taasaa igu dhalisay waa tahay sheekh kinaawe qodbooyin badan aad jeedisay oo kala duwan waddamadii aad ku nooleed ilaa iyo markii qaahiro aad joogtay waxaad moodaa markaa barnaamijyada qabanayso kumanaan kun oo qof si xaddaafa in muxaadarooyinkaaga ay ugu qayb galeen dad badan waxay isweydiinayaan ma sheekh kinyaawe ayay aragtidiisu rabaan dadka mise mawduucan ayay xiiseynayaan runtii aniga oo arday ah oo baahan runtii oo qaahiro joogo xaas leh oo runtii aan laga shaqaysanin magaalada qaahira baasboorka lagaaga qoraya shaq yani lama ogolo shaqo marka runtii reerna waan lahaa waa u baahnaa waa u baahnaa inaan yurub iska dhiibo waa u baahnaa in aan meelahan imaado laakiin runtii ilaahay baan waagaa waxaan ballan u qaaday in aan diintan aanan ka ganacsanin magacaana aanan ka ganacsanin ilaahay dartii aan ugu shaqeeyo ballantii markaan qaaday oo aan ka dhabeeyey ilaahayna wuu ii furay runtii marka waxaan isleeyahay dadka waxa ay jeclaadeen wax kale ma aha diintan ayaa la jeclaadaa haddii qalbi lagu wado marka waxaan is leeyahay runtii waa un qalbigaagan wanaagsan ee aad ilaahay dartii u wadid iyo walaalnimada aad dadka ku dhex wadid iyo ilaahayoo aad camalkaaga uga run sheegaysid keliya waxaan isleeyahay intaas waa maxaa yeelay quluubta dadkao dhan waxa keenay oo ii soo jeclaysiya xaggayga usoo duway waa ilaahay ilaaha dhahaya rasuul allow haddaad adduunka oo dhan ya haddaad maaragtay nafaqaysid oo aad nafaqa siisid lacaga isuma keeni kartid laba qalbi ee qalbiyada waxay sukaan waa ilaahay marka waxaan leeyahay qalbiyadaha faraha badan waxay iisoo dumaya waa ilaahay adigoo iisoo koobaya waxaad iiga warantaa maxay muhiimad hadda u yeelatay in qurbaha aad timaado siiba canada oo aad kala hadasho barnaamijkan ee walaalka cafi runtii waxaan ogaaday in north america maraykanka iyo canada ay yihiin meelaha ugu badan ee soomaalideeni ay u soo qaxay waxaan kaloo dareemay soomaaliya dhib aanan ahayn north america ma qabto dadka halkaa jooga waxaa runtii talada soo siinaya waxaa lacagaha soo siinaya waxaa hubka u gadahaya marka waxaan isleeyahay dhibaatada maanta soomaaliya ka taagan waxaa mas-uul ka ah qaybna kuleh lug weyna kuleh waa walaalaha kale halkan jooga marka waxaan isleeyahay maadaama dadkii xamar aan soo arkay inaan kuwaana arko xaaladda ogeysiiyo kadibna runtii aan barnaamijkaasi dhexgeliya ilaahay u baryo
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed sheekh ibraahim kenyaawi oo ka mid a culummada soomaalida waxa uu ugu warramayay magaalada toronto ee dalka canada wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da
subax wanaagsan markale dhegeystayaal odayaal dhaqameed ku nool gobolka gedo ayaa sheegay in maamulka degmada beled xaawo uu u diiday inay guryahooda ku soo noqdaan kadib markii ay kulamo la soo qaateen kooxda al-shabaab oo bannaanka magaalada ku sugan odayaashan oo ahaa dhowr iyo labaatan ayaa sheegay in tira ahaana intan ka badnaayeen kuwii kalese ay si nabadgelya ugu noqdeen degmooyinkii ay horey uga yimaadeen odayaashan ayaa ahaa kuwii soo xulay xubnaha baarlamaanka soomaaliya haddaba odayaasha loo diiday inay magaalada ku soo noqdaan waxaa ka mid a diiriye salaad raagow oo u warramay saare cabdiaxmed
waxaan joogaa oon kugula hadlayaa meel ka baxsan degmada beleda xaawo oo baadiyaheeda oo u dhow oo ilaa adigu toban kilomitr camal u jitaan joogaa halkaasaan hadda kaala soo hadlayaa meeqo oday dhaqameed ayaa tihiin intiina ku sugan meeshaas inta meeshaan ku sugan waxaan nahay adigu saddex dad horta guud ahaan dadka wuu fara badnaay meesha tagay waxaan ahaynay soomaaliya goboladeed oo dhan baa laga kala yimid waa alalihi meesha marka kasoo noqnay qolaba meesha ay ka timid ba ay aaday meesha la yidhaahda maxaanku idhaha beledweyne dad baa yimid way galeen beerado sidoo kale waa la galay waxaanku idhaha muqdisho waa la galay tan kale annaga reergaraha baan nahay intaan soo aadnay maar dheere qolada ka timid way galeen nabadgelyay ku galeen garbaha rays sidoo kale annagoo afar iyo labaatan ruux oo luuq iyo kala soconay baled xaawo ayaa caqabad nahay
marka intee odayaashan dhaqankood degmooyinka saad ii sheegtay dhowr gobol ah aad aadeen ood ka soo nabad noqonayseen ood ka soo gelayseen magaalooyinka aad ka tagteen waan badnaynay dadkaas waa fara badnay meesha un baan ku kulannay hadda si ahaan dadka oo hadda aan isla soconno afar iyo labaatan ruux baan nahay magrab al-shabaab ayaad la soo shirteen ayaa la yidhi maxaa ka jiro al-shabaab anaga waa dadkii nalaynhayay oo marka hore midka hore noo geystay oo macnaha leeda ergada qaarkeed laayay baan ahayn afis bay noo fadiyeen afis maadaama aan annaga dhibaataysnaynay oo ayaga aan ka badaynay ayaga cafis bay noo ogolaadeen inayna soo cafiyaan ayaa dhacday saasaan ugu tagnay cafis aan ugu tagnay annaga marka sidaas aawadeeda haddana hadda la idiin diiday inaad ku soo noqotaan degmooyinka beled xaawo iyo luuq oo keli ah haa labadaas degmo unbaa naloo diidan yahay oo hadda banaanka ka joognaa intaasaan haysata oo intanadaas unbaa hadda banaanka ku joogno hadda taana hadeer unbuu nagu soo baxay mid oo marka hore aan bixaynay naloo sheegay oo ma aadi kartaan ana ma jirin marka aan meesha aadnay oon soo noqonay unba go-aan kale oo dib ka soo baxay gadaashano ayaa naga hor yimid waayahay marka markii aad baxayseen ma la hadasheen maamulka oo ma tiraahdeen waa baxeena waana soo noqon doonaa nimankaasaan lasoo kulmayna maya maya iskuma aanba xirnayn oo haddii aan isku xirannahay ahaan lahayd oo amniganaga laga warqabo oo dadna ogyahay aan nahay oo dhibaatadooda lagu xisaabtamayo haddii aan nahay ayaa saas ku warbixin kartaa soo maha waayahay marka al-shabaab ma qof qofa idinkugu yeerteen oo meesha aad isugu wada tagteen haa gobol gobol cid walba lambarkeeda iyo magaceeda ayagaa haysay way soo waceen saasay noo soo waceen qaabkaasaa looga tagay haddee qof adiga in aad ka baqaysay oo dil aad uga baqaysay haddii wax ku casimaya u yiraa debaaba debaaba waaba kusii orod bay noqotay soo maha waa garta inay idin dheheen ma ahane waa idin cafinaynaaye waad socon kartaan hadda kadib ma ahane maxaa shuruudo ah ood la soo gasheen ama heshiisya ood al-shabaab soo wada gasheen maya maya maya ma waa shuruudo ah iyo heshiis ah iyo hadal gees ah oo dhaafsan xagga casinta iyo allayli badbaadada ayna siiyeen oonan ahayn ma jirto adinkoo joogtaan guryihiina maxay idin cafin waayeen ma suuroodaysa ma suuroodin ma suuro gelin ma ahan inaan iska orodnay ee waa inaan allayli culeys uuna saarnay meeqa ayaa tihiin tiro ahaan inta gobolka hadda joogta labadan degmo aan kusoo joogno ilaa afar iyo labaatan ruux weyn marka beled xaawo iyo luuq oo keliya dadkiina hadda xaniban odayaasha dhaqanka afar iyo labaatan ayaa tihiin intanadaasa hadda xaniban haa intanadaas unbaa xaniban umadii kala si nabadgelyo ah ayay ku kale ku galeen degmooyinkoodii iyo guryahoodii annaga unbay caqabadnahaysaa hadda dabcan waxaa laydinku haysto oo magaalooyin dhowrana xataa horey odayaal adinkoo kaleeta intay ka baxeen lagala hadlaya waxaa ka mid ahaa soo xulistii hore aad uga qayb qaadateen xubnaha baarlamaanka federaalk soomaaliya marka haddama waxay ka dhigantay wixii hadda ka dambeeya wax wada shaqeyna iyo odayeena inaada dowladda dhexe la yeelanayn saad al-shabaab usoo wada hadasheen mase sidee cafitaankaas macnaha uu noqon karaa hadee maxaamidloolyaha ma maqas haddee kii horaaba saan looga walbahaaray oo loola rafaaday oo loola rafanhayaa oo looga dhiman hayaa midda dambe hadda dardabta iyo hawada iyo hadda hamiga aan hadda uga xaqalkaadayna meeshanaga ku jira soomaa waa garta waayahay marka qolada maamulka maxay hadda idinku leeyihiin ma la hadasheen dad ma idiin kala ergeeyeen waxaad u baxdeen ma u sheegteen inaad ammaankiina u baqaysaanse ma u sheegteen haa waa u sheegnay waan kala hadalnay waa wacnay waa u sheegnay oo allayla waa iska warbixinay waxay noqotay nooga isugu kaayikeenina magaalada naga jooga banaanka saasay noqotay marka amarkaas ma awar amar kore oo dowladda dhexe ahaa mase waa amar goboleed oo jubbaland ah mase waa amar un ku eg degmada beled xaawo soomaaliya horta waa gobolsi waa gobol gobol moogta si fiican annaga marka waxaa nahay gobol ahaan jubbaland baa nahay ku celi halkaas waa jubbaland baan anaga hadda gobolkanaga waa jubbaland sooma sax jubbalandna hadee markii wax hadda go-aanka ka soo baxay waxaan soo gaaray oon hadee hadda ka dhegeysanay markii aan soo noqonay oo kuwaan ay hadleen oo hadda degmada hadda oo layli maamulka ka ah oy naga istaagi yidhaheen annagoo hadal iyo wadahadal iyo telefoon iyo oday iska daba wareegayna ayaa soo baxay hadal go-aan hadal wuxuu ka soo yeeray ninka la yidhaha maxamuud siid mudre hadda maxaa idin go-aana marka haddii nimankii kaleeto waad is aragteen xaggaas xoogaa ammaankiina waxaad ka baqaysan waad kala hadasheen bannaankii waa taagantihiin oo magaalooyinkii degmooyinka ah ka tagteen ma soo geli kartaan go-aankiina muxuu yahay annaga dee go-aan waxaan horta dad iska oo dhibaataysan oo shacab ah oo odayaal ah oo alalihi xaskooda reerana geed u yahay ayaa nahay waxaa weye waxaan codsanaynaa oon rabnaa in alalihi aan nabadgelyo nala siiyo oo degmada anaga naloo ogolaado oo dadkanagii caruurtanagii aan alalihi aan fursad u helno oo wakti xun baa lagu jiraa oo saakay maanta abaaro iyo dhibaato ayaa carada ka jira in aleyni ay noo nuglaato oyna casido oo aleynialaga qaado saasaan codsanayna
kaasi wuxuu ahaa diiriya salaad raagow oo ka mid a odayaasha dhaqanka beled xaawo khadka telefoonka ay ugu warrameeyey saara cabdi axmed dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa inaanu la xidhiidhnay dhinaca maamulka degmada beled xaawo hase yeeshee ayna noo suuro gelin inaanu khadka telefoonka ku helno marka ugu horraysan hallana waannu idiin soo gudbinaynaa
wanaagsan mar kale dhegeystayaal ayaan hawada idinka leenahay magaalada toronto ee dalka kanada waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey tartanka kubadda cagta oo loo qabtay caruurta da-doodu ay ka yar tahay laba iyo toban sano jirka haddaba tirada kooxaha kasoo qeybgalay iyo faa'iidooyinka tartankan uu u leeyahay caruurta ayaa maxamed cabdi xasan sandheere uu ka waraystay khadka telefoonka markii uu kula xiriiray kadib magaalada toronto xasan maxamuud xarbi oo ka mid ah qabanqaabiyaasha tartankaasi
runtii waa mahadsantahay sida sharafta baa jaalanska ii siisay waxaa kasoo qayb gelay minneabolis oo ka yimideen laba koox oo u alifka iyo macnaha utanka annagoo inta ka koobnayn ilaa iyo toban kooxood oo u alif oo sam h ah iyo oraba aan sugeyn waxyar oo dadaal sheegatay iyo macnaha ohio waxaan laga qayb gelin hadda toban toban kooxood wangart imise maalmood ayay socdeen ciyaaruhu ciyaarihii waxaan ugu talagalnay laba maalin ay socdeen friday ay yimideen saturday iyo sunday oo isdabajoogay u socdeen sidee loogu kala guulaysta runtii cayaar aada u wanaagsan ay ahayd guulo fiican koox kastana guul waa ka gaartay khaasatan dadkii noogu yihin minneabolis oo runtii aan u hambalyeynayo mar labaad ayuu ku guulaystay koobabkii oo qaarkeenna ay galeen inta kaalinta labaad oo runtii aada aan ugu faraxsaneen qaarkoodna aan kaalinta koowaad ka galanay sida muqdisho f c iyo cayaaro aada u qurux badan ay dhaceen koobabka badankoodna ay qaateen macnaha dadkii ka yimid macnaha minneabolis waan gartay waan gartay xilligan aad qabateen maaha xilliyadii lagu yaqaana ciyaaraha dabcan dadka dhalinyarada da-dooda waaweyn tahay islamarkaasna gobollo aada u fara badan oo maraykanka iyo canada ka kala iman jiray xitaa meel ka baxsan oo yuruba xilligan aad doorateen muxuu yahay ma markiinii koowaad ba mise waa horead u qaban jirteen runtii horaan u qaban jirnay macnaha dalka canada gudihiisa oraba iyo toronto dhexdeeda maadaama oo macnaha la qabto cayaaraha macnaha xilliga hore ay qabtaan cayaaraha yom macnaha somali wiga la qabto iyo kooxaha kale ay qabtaan anaga waxaan ugu talagalnay yuudka inan macnaha programkooda gooni ka ahaada cayaaraha kale oo every macnaha bishii agosta lasoo gaaro in aan qabano cayaaraha sanad walbaba markii waktigan la gaaro kadibna aan aragnay america oo noo yimideen kabacdin aan sii xoojinay sanad kastana aan wareeji doono marna aan geenayna america marna aan geenayna macnaha canada waan gartay dadku say u arkeen runtii aada iyo aad ay ugu rayaaqeen maadaama ay badatay dhibaatadii macnaha yuudka iyo barbarankoodii oo ka batay khaasatan magaalada toronto dadka u istaagana dad macnaha oo jihaad ayagu u istaaga ay lamid tahay oo faadiyey sidii wax xal loo heli lahay magaalada toronto ee dalka canada waxaa kasoo qayb galay waalid aada iyo aada u badan caruur aada iyo aada u badan aa kasoo qayb gashay oo aada ugu farxay oo macnaha sida loogu baahnaa cayaaraha ma malay karin runtiina anigana waxaa waay waajibkeena waa gudanay ilaahay subxana wa tacala waxaan ka tuganaa inuu na garab galo waan gartay dhalinyaradii ka timid amaba caruurtii ka timid minnesota waalidkood ma la socday qof waalidkiisa kasoo tega male cunug iyo waalidkiisa isla socday aada iyo aad aan ugu bogaadinaya aan ugu mahad celinaya sida sharafta leh macnaha waalidiinta ilmahooda usoo qaateen waxaa u malaysaa inaan hadda fahanay labaatankii sana dambe markii lasoo dhaafay inaan hadda fahanay kicitaanka waalidka ay u kaceen ilmaha an taasna waa ku guulaysan anigana waa soo baxayna sidii hadda basaska usoo qaateen ilaa waxay ku yimideen laakiin toddobaatan macnaha family oo caruurtooda wataan waa qiyaasi kartaa umalaynaa macnaha safarka dheer ay soo galeen marka waa u mahad celinaya waxaa umalaysa hadda inaan usoo jeesanay caruurtii inkastoo waktina uu qaadato laakiin maasha allah dadaalka haddii la dadaalo waa la gaaraya
kaasi wuxuu ahaa xasan maxamuud xarbi oo ka mid a qabanqabayaashii tartan loo qabtay carruur soomaaliya oo ka kala tegay maraykanka iyo kanada oo da'doodu ay labiyo toban sano ka hoosaysa oo kubadda cagta ciyaarayey halkaad wel nagala socotaan waa v o washington haatanna heestaas dhegina ku soo dhacaysa ee fannaanka siidii cali winkey ayaan ku soo gebagabeynaynaa idaacaddayda subaxnimo oo idiin wadan aniguah maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo bashiir abikar intaanu dib u kulmi doonno sidaas iyo subax wanaagsan
Come on, good